أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay xiise dagaal oo u dhexaysa murtadiinta oo ka taagan deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan xilli uu sii xoogaysanayo khilaafa ka dhex jira murtadiinta diyaaradaha dagaalka dowladda riddada turkiga oo duqeyn ba'an ka geystay dalka maali taasi oo ay ku xasuuqeen dad shacab muslimiin ah ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen xadbaynaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wilaayada jubbada hoose oo soo bandhigtay askarta aybin ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta maamul goboleedka ashaado la dirirka ah ee somalilan oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan qarax khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo dagaal culus ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen xadbeynaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkii nuur cali warsame abisheyba ciidamada mujaahidiinta waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay inta u dhexaysa deegaanada goofguduud buurey iyo magaalada baydhabo ee wilaayada baay gaar ahaan halka loo yaqaano lafaale qaraxa ayaa sababay dhimashada laba askari oo murtadiin ah iyo dhaawaca hal askari oo kale dhanka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saacadihii lasoo dhaafay saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka meri oo ah deegaan u dhow deegaanka kamboni oo dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dagaalka oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxay wararku sheegayaan inay jirto khasaa'ir murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi xiise dagaal oo u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan xilli uu sii xoogaysanayo khilaafa ka dhex jira murtadiinta yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya
waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda maamulada shaadla dirarka ah ee hiirshabeelle iyo midka riddada ah ee isku magacaabay hiiraan state kaasi oo salka ku haya socdaal uu deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ku maray murtad cali guudlaawe oo ah madaxa maamulka shaadla dirarka ah ee fadhigiisu yahay jowhar ninka sheegtay madaxa maamul lagu magacaabay hiiraan state ayaa ku eedeeyey madaxa maamulka shaadala dirarka ah ee hiirshabeelle ee socdaalka ku maraya degmooyin ka tirsan hiiraan in ujeedkoodu yahay horinta colaadbeeleed iyo iska horkeenidda bulshada ku dhaqan gobolka shirkiga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay socdaalka qayb ka mida dowlad goboleedka hiiraan state uu ku joogo cali guudlaawe ama kooxdii fadhigoodu ahaa jowhar ee hiirshabeelle runtii socdaalkaas waxaan u aragnaa inuu yahay socdaal ku salaysan nacayb iyo horin colaadeed iyo iska horkeenid bulsho socdaalkaasi wuxuu daaran yahay in dadka walaalaha ah ee deegaanka ku nool in laysaga hor keeno laysuguna dhiibo qoryo arrinkaasiga ah waxaa garab ku siinaya qolooyin uu cali guudlaawe u magacaabay xilal beena oo meel ay ka taliyaan aysan jirin meel ay xakumaanna aysan jirin kuwaasoo runtii horay ugu fashilmay go'aansaday wax kasta oo dhibaato ah wax kasta oo carqalad ah waxaa dhankiisa si adag uga jawaabay hadalka ka soo yeeray ninka sheegtay madaxa maamulka riddada ah ee hiiraan state murtad yuusuf dabageed oo ah ku-xigeenka cali guudlaawe kaasi oo sheegay in siyaasiyiinta la baxay hiiraan state aysan ku dhiceen inay hor istaagaan socdaallada ay ku marayaan deegaanada hiiraan xaloo dhan iyo shaloo dhan walaaxanan yeelaynaa laloo sheegaay laba nimoo baabuur iyo dadka soo tuugta ee ilmay kale soo tuugeen soo saara oo dhaga beena balafbalafsiinaa annaga meeshaan uga baaqamayno adugkuna yeeli maysid rumaan isku sheegaynaa meelow leehow annaga laga celi karoon madax u nahay ninkii meel ku ogow annaga naga celi kaa tigi mayno meeshaan anaalay hayga tiginaha ninkii yidhaah laakiin dalkaanan madaxda ka nahay waxaanaad igu dulminay walaalo waa yeelaynaa laakiin madaxtiinnimadiinna kuma hoggaamin kartiin oo wax uguma qaybin kartiin hal qof oon ka yeelaynaa ma jirto dhowaan ayay ahayd markii maleeshiyaad hubaysan oo ka soo horjeeda madaxda maamulka shaadala dirarka ah ee hiirshabeelle ay murtad cali guudlaawe ka hor istaageen in uu gaaro degmada maxaas ee dhacda bariga hiiraan xiisadda labada dhinac ayaana marba marka ka dambaysa ah mid kasii daraysa diyaaradaha dagaalka dowladda ridada turkiga ayaa duqeyn ba'an ka geysatay dalka maaliye taasi oo ay ku xasuuqeen dad shacab muslimiin ahaa warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabbaani wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka maali ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ay xasuuq ba'an u geysteen dad shacab ah oo ku nool gudaha waddankaas tirokoob rasmi ah oo la sameeyey ayaa waxaa lagu sheegay in tobannaan qof oo shacab ah ay geeriyoodeen tiro kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii xukuumadda dabadhilifka ee maali ay adeegsatay diyaaradaha turkiga kuwaas oo duqeymo aan kala sooc lahayn ka geystay magaalada zintaweyn ee ka tirsan gobolka kedaal dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in duqaymuhu ay beegsadeen guryo shacab ah iyo goobo ganacsi iyo gaadiid ay la socdeen dad rayid ah muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qiic iyo uuro madow oo cirka isku shareertay kadib markii ay diyaaradaha turkiga ee loo yaqaano bayrakhtaar ay si bahalnimo leh u beegsadeen magaalada zintaweyn cadowga oo ka caraysan xasuuqii horraantii isbuucan loogu geystay maleeshiyaadka salibiyiinta ruushka ee fagner ayaa caradiisa kala duldhacay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah dayaarado ee dowladda dabadhilifka ee turkiga ay ka iibisay xukuumadda maali iyo burkina faso ayaa xasuuq ku haya dadka shacabka ee halkaasi ku nool sida ay ku warramayaan bulshada deegaanka
هنا الطيارة جاي العالم بسم الله الرحمن
jamaacada nusratulislaam walmuslimiin oo ah jamaaco taabacsan faraca mujaahidiinta alqaacida ee bilaadulmaqrib alislaami ayaa dhowaan fulisay weerar taariikhi ah oo khasaare culus lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka silibiyiinta ruushka kuwooda loo yaqaano fagner iyo kuwa ridada ee xukuumadda maali wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta iibinaha kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman deegaanka buulaxaaji wixii ka dambeeyey weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa deegaankaasi waxaa si aada u soo badanaya askarta toobadkeenayaashee ka soo baxaya safka maleeshiyaadka riddada maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka bakdaad ee dhacaduleedka magaalada kismaayo kusoo bandhigay tiro askar toobadkeenayaal ah taa'ibiintan oo tiradoodu ahayd afar askari oo kale ah cabdiraxmaan cabdi xasan xuseen geedi aadan kheyrow nuur dhuubow saddexdan toobad keene waxa ay si gaar uga tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirka ee isku magacaabay jubbaland kuwada ku sugan deegaanka buulaxaaji halka taa'ibka afraad oo lagu magacaabo saadiq jiinow xuseen waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada federaalk ee ku sugnaa deegaanka birta dheer ee isluduleedka magaalada kismaayo markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan waxay ka hadleen cidda ay ka tirsanaayeen iyo qaabka ay isu soo dhiibeen halla farxaan cabdixasan waxaan ka tirsanay ciidanka darawiista barjax jubbaland waxaan joogay buulaxaaji waad ku mahadsantay maanta waxaan la jooga walaha iskenya si fiicana lii soo dhaweeyey ciidanka darawiista jubbaland waxaan ka raacay kismaayo habdhaqankooda waa habdhaqan xun geedi aadan alidhaa marka maama axad waxaan ka tirsanaa qolada jubbaland daraawiishta ciidanka tuutada barjah deegaanka buulaxaaji maanta waxaan joogaa islaamka baqdaad wallaahi si wanaagsan oo muslimnimo ah liisoo dhaweey si wanaagsan qorigeyga iyo booshkiisaan la imaaday waana la ilahay sidii laisoo dhaweystay aad u wanaagsan oo sharaf laa laisoo dhawey oo islaamnimo ah khayrow nuur dhug waxaan ka tirsaa ciidamada daraawiishta jubbaland guutada barjax waxaan jooga bulxaaji e wallahi xaalada kama sheekeyn karo waa xaalad aad u xun ilaahay nasiidaasi halkaana keenin waa mahad iskala waxaan iska ahaa nin askari oo maxaan ku dhihi karaa qorigii boos loo dhiibo on meel la istaajiyey iska rafaadsan marka haddana ilaahay waa mahad alxamdulilah si aad u adag baa ka jirtay aad baa liisoo dhiyey maasha allah waa sidaan hadda filaynin baa liisoo dhiyey weli aad u wanaagsan cabsi kalaa igu jirtay si kalaa waa cabsanaa laakiin hadda aad baa liisoo dhiyey waa muslimiinta aad bay aad iyo iyo qare magacaygo laasaado jimar xuseen oo ka tirsanay ciidanka misri oo ka imaaday meesha lahaa birta dheer haddaba aan kasoo goostay sidiintii mujaahidiinta ayaa la jiraa toobadkeenayaashan ayaa mid kastoo iyaga ka mida la yimid qori iyo booshkiisa kuwaasoo ugu dambeyn loo lacageeyey waxayna baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada ciidankan buulaxaaji aan ooga soo tagay waxaan ubaaqaa inay meesha iskaga soo cararaan meesha dhibaato fara badanaa jirta oo four point five hadane waxaan ugu baaqi lahaa inay micnin taqaanaa nolosha inta lagu qaqaban inta isu dhiibaan yaa micnihi ugu baaqi lahaa wallahi gaalnimada inay kasoo baxaan oo dadka islaamka ay micnuu taqaanaa isu dhiibaan si anaga noo noola soo dhiwey kale camal loo soo dhiweyn lahay marka inay gaalada micnuu taqaanaa kasoo baxaana inaan jeclan lahaa inay iskaga soo tagaan kolley hadi hadda waxay kusugan yihiin ama udhimanaa anamaba garanaaye oon gaalnimo ka inay iskaga soo tagaan iskaga soo cararaan oo falada walaayinka ay qoryaha u keenaan oo ayaga haddii wax la qabanayo inay wax la qabtaan haddii wax la qaban inay shacabkooda ay la noolaadaan oo kamid ahaadaan muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa si aada usoo gaarayay qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenayaasha ee kasoo baxaya safka cadowga kuwaasoo intooda badan ka imaanaya deegaanka buulxaaji oo toddobaadii ka hor duulaan siriibi ay ku yimaadeen maleeshiyaadka cadowga maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa maamul goboleedka ashaadala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa gacanta ku dhigay xubno ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya xilli ay ku howlanaayeen inay falal ka dhan ah maamulka murtad muuse biixi ka geystaan gobolka awdal sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay somalilan war qoraalaha oo kasoo baxay hay-adda n i a ayaa lagu sheegay in kooxahan oo si heer sare ah u abaabulna lagu qabtay magaalada boorama ee gobolka awdal maleeshiyaadka nisa ee ay gacanta ku dhigtay somalilan ayaa loo xilsaaray fulinta dilal qorshaysan oo ka dhan ah dadka shacabka ah sidaa hadalka loo dhigay waxaanu gacanta ku dhignay koox ka tirsan nisa oo howlgallo looga soo diray muqdisho oo ku saabsan inay qas ka geystaan somalilan iyo dilal qorshaysan gaar ahaan burama labo ka mid ah xubnahaas waa la xiray halka lix kalena lagu daba jiro ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay n i a khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka gaala raaca ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu xumayd waxaana xusid mudan in labadan dhinac ay dhisteen una adeegaan gaalada mahadsaned cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh